جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo toddobaadkiiba caawo kale mar aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee al andulus أرجى صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا qodobada xiisaha badan ee barnaamijka caawa aan idinkugu soo xulnay idinkuna aad ku dhegaysan doontaan inshaa allah waxaa ka mid a in ka badan boqol askari oo murtadiin ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo faraha looga gubtay oo iyaga iyo geesiyaasha mujaahidiinta ku dhex maray deegaanno dhacaduleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose wararkii ugu dambeeyey ayaan idiin haynaa xaflad gabagabo u ahayd kulan ay barbar socotay dowro sharci ah oo maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu u soo xidhay ducaadda degmooyinka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose munaasabadaas iyo kelimaadkii laga jeediyey ayaad barnaamijka caawa intiisa badan ku maqli doontaan xasan gurguurte madaxa kooxda riddada soomaaliya oo magaalada muqdisho ka bilaabay burburinta masaajidda si uu u sii baayaco dhulalkii ay masaajiddaasi ku yaaleen kadib markii uu soo idlaystay dhulalkii danta guud iyo qubuurihiiba barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobada kale waxaa ka mid a ciidamada mujaahidiinta oo toddobaadkan weerar ku qaaday saldhigga ugu weyn ee saliibiyiinta soomaaliya ku soo duulay ay ku leeyihiin dalka soomaaliya ee xalane khasaarihii weerarkaasi ka dhashay iyo wararkii ugu dambeeyey ayaan barnaamijka idinkugu haynaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaad barnaamijka ku maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka ضلت مراسينا والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا waa habeennimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay toddobada bisha jamaadul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo faahfaahsan in ka badan boqol askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqotay dagaallo faraha looga gubtay oo iyaga iyo geesiyaasha mujaahidiinta ku dhex maray deegaano dhaca duleedka magaalada kismaayo haddaba warkaas iyo warar kale oo ay ka mid yihiin xasan gurguurte madaxa kooxda riddada soomaaliya oo magaalada muqdisho ka bilaabay burburinta masaajidda si uu u sii baayaco dhulalkii ay masaajiddaasi ku yaaleen waxaa xubintii dhacdooyinka toddobaadka inoogu hayaa maahir maxamed oo aalaaba barnaamijka igala qayb qaata waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna dhacdooyinka toddobaadka waxaan caawa ku bilaabeynaa howlgalladii ugu waaweynaa ee toddobaadkan aynu diiwaan gelinay howlgalladii toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ahaa dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyada murtadiinta oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo dagaaladu waxay ka dhaceen inta u dhexaysa deegaanada beerxaani iyo janaahi cabdalle ee duleedka magaalada kismaayo maleeshiyada murtadiinta ayaa allaha fadligii dagaaladaasi lagu jabiyey waxaana inta la xaqiijiyey lagu dilay in ka badan konton iyo kow murtad oo toddoba ka mid ah ay saraakiil ciidan tahay sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu intii dagaaladaasi ay socdeen ayaa allaha fadligiis dhaawacyo u geysteen toddobaatan murtad hub kala duwan ayaa sidoo kale cabdi wahaab dagaaladaasi ay ciidamada mujaahidiintu kusoo haniimeysteen meydadka murtadiinta ayaana looga cararay goobihii lagu dagaalamay maleeshiyadii murtadiinta ayaa iyagoo jabay oo khasaare xoogan dhabarka ku sitaa dib ugu laabtay magaalada kismaayo qaar ka mid ah meydadkii ay murtadiintu ka carareen ayna mujaahidiintu kusoo bandhigeen deegaanka beerxaani ee wilaayada jubbada hoose qaar ka mid ah dadka muslimiinta ah ee kuwiina qabowsanayay meydadka maleeshiyaadka murtadiinta ayaana u waramay warbaahinta islaamiga ee andalus asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga iyo halkaa joogto
walaale waxaan yidhahdaa maxamed shirow haye
wallahi maanta alxamdulilah dhibaato badan oo gaaladan ay tahay ummadda muslimiinta waxaa weye maanta alxamdulilah waa laga gudbay waxaan taaganahay maalin farxadeed waa maalin weyn nimankii noo imaan jiray ummadda maalin walba afduuban jiray waxaan ku idhaahdaaye masaajida iyo madaafiicda noogu dhufan jiray ee ummadda banaanka isugu soo bixin jiray maanta alxamdulilah baktigooda maxaa la yidhahdaa banaanka la soo waray ilaahay wuxuu usoo saaray rag ka hortaga oo ummaddana aad macnaha u dhiirigeliyey in ay isugu soo baxaan oo ay banaanka ufiirsadaan baktigooda korkiisa alxamdulilah maanta aadaan u faraxsanay haddaan nahay dadka deegaanka ee degmada wayaanta gaar ahaan baarxaani iyo maxaawaaxigeeda dadka degan aadaan u faraxsan nahay iminkaa waxaa nagu yaalay gacantoodaa nagu taalay maanta laakiin waa faraxsanay alxamdulilah wixii hore ay nagu dhigaan waa ilowna waa gartay tirada baktiyada maanta lagu soo bandhigay ee fagaaraha ku yaala deegaanka beerxaani waa imisa
walaal tirada aad bay u badan tahay waa sidee shucuurka dadka muslimiinta ee ku dhaqan deegaanada dhacaduleedka magaalada kismaayo oo maleeshiyaadkan dhibaato ay ku hayeen wallahi saa maanta lama koobi karo haddaan nahay deegaanka ee degmada kismaayo gaar ahaan deegaanka baarxaani farxadeena lama soo koobi karo aad baan u faraxsannahay nimankii la dhibay xoolaha duqayn jiray dadka abduuban jiray layn jiray maanta baktigoodii waa waran oo nimankii aad loo dhibaatay way dadka marka shucuurtooda lama qiyaasi karo aad bay u faraxsan yihiin adigaan ka kowaha beerxaani galabta waxaa ka dhacaysa farxad aad u weyn ilaahay subxaanahu watacaala waxaa weeyaan nimankii cadowga ahaa baa maanta wuxuu gaadsan yahay fagaaraha suuqa ilaahay subxaana watacaala nimanka indhaha ayuu waxaa weye meeshaas ku baabi'iyey dagaalkii mujaahidiinta ay galeen sabacdi maanta wuxuu fagaaraha ayuu gaadsan yahay nimankii siidada ahaa ilaahay subxaana watacaala waxaa weye dhibaatadiisa ugu taagna waxaan marka taas ugu faraxsanahay ilaahay subxaana watacaala alla subxaana watacaala hore wamaa wamaa ramayta is ramayta walaakina allaha rama alla subxaana watacaala leeyahay dhammaanna waxaa weye sujuuda ay xabadka u wareyaashaa gacmihii mujaahidiinta ilaahay subxaana watacaala ku cadaabay ilaahay waxaan ka baryaynaa tabaaraka watacaala kuwi waxaa weeyaan oo ma garanaysa mujaahidiinta waxaa weye inta dambe hartay inuu ilahi subxana watacaala mujaahidiinta gacmahooda uu ku cadaabo marka farxad aad u weyn ayaa magaalabta dareemeyna aad u wanaagsan aan soo dhaweyneynaa insha allahu tacaala isku soo baxa galabta ee ka socda ee deegaanka beerxaani maxaad ku qiyaasi kartaa ama ku qiimeyn kartaa waxaan ku qiimeyn karnaa waxaa farxad aad u weyn boqolkiiba boqol farxad aad u weyn dadkiisa waxaa weye maanta islaamka iyo waxaa weye waxay u hayaan iyo sharaf iyo wanaag waxay kala gacalada islaamka ay u muujinayaan shacair maanta waxaa weye aan la soo koobi karin baa meesha ka muuqda cabdiwahaab howlgalladii toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah howlgal qaraxa oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka deegaanka qaycad ee wilaayada mudug kaasi oo lagu gubay gaari cabdibira ah oo ay la socdeen maleeshiya ka tirsan murtadiinta waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay siddeed askari oo laba ka mid ah ay lugaha ka go-een halka sidoo kale laba ka mid ahna ay gacmaha ka go-een howlgalladii toddobaadkan dhacay cabdiwahaab waxaa sidoo kale ka mid ah weerar madaafiic ah oo ciidamada mujaahidiintu ay toddobaadkan ku garaaceen xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee saliibiyiintu ku leeyihiin soomaaliya weerarkan oo ahaa madaafiic ay ciidamada mujaahidiintu la beegsadeen xerada xalane oo xarun u ah isbahaysiga saliibiga ah ee duulaanka kusoo qaaday dalka muslimka ah ee soomaaliya madaafiicda ayaa allaha fadligii haleyshay bartilmaameedyo muhiim ah oo ku yaal gudaha saldhigga xalane taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa war-saxaafeed uu soo saaray ku xaqiijiyey in howlgalkaasi madaafiicda ah ay ku dhinteen saraakiil saliibiyiin ah oo isugu jirta caddaan iyo madow kuwaasoo xilo sare ka hayay hay-adaha iyo ururada kufaarta ah ee isku soo bahaystay gumaysiga dadka soomaaliyeed iyo la dagaalanka shareecada allah saliibiyiinta howlgalkaasi lagu dilay waxaay saddex ka mid ah ahaayeen gaalo cadaan ah gaar ahaanna ka mid ahaa shaqaalaha u n-ka ee xaruntaasi ka howlgala labada kale waxay ahaayeen kufaarta uganda halkaas ay ku baktiyeen sidoo kale waxaa jiray laba askari oo ka tirsanaa ciidamada kufaarta uganda oo howlgalkaasi ku dhaawacmay goob ay ku cunteynayeen gaalo amerikaan ah ayuu mid ka mid a madaafiicdaasi ku dhacay waxaana bakhtiyo dhaawac ku noqday tiro amerikaana waxaana duqaynta ku burburay gaadiid isugu jiray xamuul iyo kuwo dagaal oo qoryo ay saarnaayeen cabdiwahaab howlgalladii toddobaadkan dhacay haddii aan halkaasi uga gudubno dhanka kale haddii aan eegno madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa toddobaadkan bilaabay in uu burburiyo qaar ka mid ah masaajidda magaalada muqdisho kadibna uu ka iibiyo ganacsato iimaanlaabayaal ah kooxda riddada soomaaliya ayaa sare u qaaday boobka ay ku hayso dhulalka shacabka soomaaliyeed ee magaalada muqdisho waxaana lasoo calaamadiyey dhulboob noociisa oo kale aan horey loogu arkin dalka xasan gurgurte oo ah madaxa kooxda riddada ayaa bilaabay in uu boobo masaajidda muslimiinta ee ku yaal qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir dadka deegaanka ayaa sheegay in dhulboobkii guryaha shacabka lagu hayay uu u tallaabay in la boobo masaajidda oo ah guryaha allah arrimaha lala yaabay waxaa ka mid ah in kooxda riddada wax ka yar hal isbuuc ay u qabatay masjidka jaamica xaafadda kalluunka kaasi oo sagaashameyadii lagu dhisay lacago tabarucaad ah oo ay dadka xaafaddu iska ururiyeen howlwadeenada masjidka ayaa warbaahinta u sheegay in gaadiid cagafcagafi ah ay yimaadeen masjidka ayna saraakiisha kooxda riddada ah go-aamiyeen burburinta masjidka mashaahidkan waxau ku yaalaa xaafadda kalluunka isagoo waxaan ku bilownay sagaashan iyo saddexdii saddex afar mitir ayaan ku bilownay oo jiinkada adugu wuxuu heer soo socdo hadba aan weyneyno hadba la weyneeyo heerkaanoo maraa xaafadda kalluunka ka tirsan yahay waa masaajid jamaacaha hadda oo cudbo iyo wax walba lagu tukado alxamdulilahi rabbilcaalamiin haddana waxaa la leeyahay waa la duminaa oo maaragtay xaafadda dhanba waa la duminaa haddi allay u taallaa sidoo kale dhacdooyinkii toddobaadkan cabdiwahaab waxaa ka mid ah in sheekh maxamed makiin oo ka mid ah culimada muslimiinta ee dalka etoobiya ay kooxo hubaysani oo fallaagaha ku dileen qeybo ka mid ah ismaamulka oromiya sheikha oo sidoo kale ahaa imaam masjid ayaa ka mid ah dadka muslimiinta ah ee ku baxay gacanta dhinacyada ku dagaalamaya siyaasadda iyo maamulka gobolka oromiya elwareedo ayaa sheegay in weeraradii ugu dambeeyey dadka lagu dilay ee rayidka ah ee ka dhacay gobolka oromada uu ka mid noqday sheekh maxamed makiin xaaji kaasi oo imaam ka ahaa masjid ku yaal degmada deera ee dhacda waqooyiga showa sheekh maxamed iyo laba iyo toban kale oo rayid ah waxaa markii ugu horreysay masaajid ku yaal deegaanka adde milkiya kabeela ee hoostaga degmada deera ka afduubtay jabhadda fallaagada ah ee oromada ee o l a loogu yeero enad oo ka mid ah xisbiyada mucaaradka ah ee etoobiya ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in shiikha iyo laba iyo tobanka qof ee kale la hafduubtay bil ka hor islamarkaana uu socday dadaal xoogan oo lagu doonayey in lagu sii daayo kooxda fallaagada ah ee o l a ayuu xisbigan mucaaradka sheegay inay dalbatay lacago madax furasho ah oo dhan saddex milyan oo bir waxaana uu intaas ku daray in la siiyey lacag dhan hal dhibic afar milyan oo bir lacagaha dhiman ayuu sheegay inay dalbadeen in deg deg lagu keeno iyo sidoo kale hub xisbiga ayaa sheegay in inta dalabka labaad aan laga jawaabin laga warhelay in jabhadda o l a ay dileen imaamka masjidka waxayna sheegtay in dhacadaasi ay la xiriirto beegsi isirsifayn ah oo ka dhan ah dadka muslimiinta sheekh maxamed makiin ayaa ka mid ahaa aqaliyaadka muslimiinta ee qowmiyadda axmaarada jabhadda fallaagada ah ee fano iyo o l a ee kala taabacsan axmaarada iyo oramada ayaa xasuuqyo isirsifeen ah ku haya dadka muslimiinta ah ee kasoo jeeda labada qowmiyadood xubintii dhacdooyinka toddobaadkan cabdiwahaab waa inagaynta والإخلاص داعينا والديان راعينا صوب الغاية الكبرى أطلقنا أمانينا جدد ذلك للماضي لا تسمد جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka qodobo xiise badan ayaad soo dhagaysateen markan iyo wilaayada jubbada hoose xaflad gabagaba u ahayd kulan ay barbar socotay dowro sharci ah ayuu maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab u soo xiray ducaadda degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose xafladan waxaa agaasinkeeda lahaa maktabka dhexe ee dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib markii uu isu keenay dhammaan ducaadda ka howlgala toddobada degmo ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ugu horeyn ducaadda waxaa loo qabtay dowro sharci ah oo socotay muddo shan maalmood ah taas oo sidoo kale looga niqaashayey sidii loo horumarin lahaa dacwada wilaayada jubbada hoose xafladan oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan ayaa ugu horeyn waxaa ka hadlay sheekh maxamed balli oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah ee dalka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله سبحانه وتعالى يا أمات علينا ولاليال ثم maamulka jubbada hoose iyo ragga ka hoos shaqaynaya oo dhan ayaan u mahad celinaynaa marka saddexaad maktabu dacwa ayaan u mahad celinaynaa dadaalka ay samaynayaan iyo diyaafada jubbada hoose ay u sameeyeen dhammaan waa u mahad celinaynaa dowladda tan ayada ah oo laga sheekeeyey waa tashaawuri iyo kulan aad isugu timaadeen idinkoo doonaya litatwiiri dacwati waadducaati ila allah si lagu horumarin lahaa dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa dadka ugu yeeraya waa shaqo ballaaran ilaahay subxaanahu wa tacaala idin garansiiyey baa ku mahadsan idinkana miisaanka xasanaadka allah idiin saaro shaqadan ayadaa walaalayaal waa wadiifatul ambiyaa ambiyada shaqadeedii weeyaan waxaa loo soo diray ilaahay subxaanahu wa tacaala inay towxiidkiisa ummadda gaarsiiyaan oo ay dacwadiisa u bandhigaan oo weliba lagu amray ilaahay uu yidhi balliq maa unsila ilayka min rabbika waa amar weeyaan nebi moxamedow gaarsii ummadda wixii lagula soo diray haddii aadan sidaa yeelin risaaladii ma aadan gudan bini aadan baa tahay haddii aad baqdid wallaahu yacsimuka min annaas ilaahay baa kaa ilaalinaya shartooda maadaama ay tahay wadiifatu alambiyaa ahmiyadda ay leedahay dhammaanteen inaan ogaano weeye walaalayaa ma ahan dad dowro loo sameeyey iyo maamulkii jubbada hoose iyo maktabkii dacwada ma aha waa mas-uuliyatu liljamiic waa ammaano sida shaykhulislaam ibnu taymiya uu leeyahay calayhi raxmat ullah tiscatu acshaari lislaam waa alamaana tiscatu acshaari lislaam sagaal meelood meel islaamku waxa weeye sagaalka waa ammaano dacwadan lana farayo shicaarkeeduna uu yahay qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiira ana waman ittabacanii wa subxaana allah shicaar baa looga dhigay hortiinay ka muuqataa waxaa ku tiraahdaa macnaha kaasi waa jidkaygii jidka hadda ummadda loogu yeerayo oo raggan dowrada loogu sameeyey oo inteenna kale aan mushaarikaynayno waa waxaan wada leenahay weeyaan adcuu ila allahi calaa basiira ay calaa cilmin baan ummadda ugu yeeraya ana wa man ittabacanii anigaya inta i raacda waxaan ku daraya walaalayaa dacwadatan ayadaay dadka u istaaga waa dadka dadka ugu qiimo badan weeyaan waman axsanu qowlan miman dacaa ila allah yaa ka oraha wanaagsan yaa ka hadal wanaagsan maanta dadka dadka wacdiya oo u istaaga ama hadduu yidhaahdo kuliyatu shariican baranaya meelaha inaad ka qaylqaylisiid baa rabtaa miya meelahaan magaranaysaa dhadhawaaqaas iyo waxa reer magaalnimada waaba laga baxay xoogaa magara silent inaad ahaad silent xoogaa waa ka ayadii baaba la liidayaaba dacwadii ummaddan oo dhan ay ku taagnayd walaalayaal dacwada ilaahay aan u soo jeesanno nebiga sala allahu aleyh waaalih wasalam suuqyadu ka istaagi jiray majinna iyo dilmajaas iyo ukaad suuqyada waaweyn ayuu nebigu ka istaagayey oo lahaa ucbud ullaha maa lakum min ilaahin hayru dacwadatan dadkii soo abaabulay ilaahay waxawey wanaagha ku abaalmariyo laakiin waa mas-uuliyatu liljamiic gurigaaga ka istaag cunnada yaan la daadin dheh haweenta jalbaabka dheh dariska xurmee dheh qaraabada xiriiri adigu masaajidka aad dadka wanaaji jihaadka ilaahay in la galo maanta jihaad baa wax lagu noqonaya Ah, ah, fa- fabiljihaadi macnaa jihaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala baa maanta dad lagu yahay intii kaloo caalamka jihaadka ka tagtay waa la burbursaday waa la cunay annagana ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu ilhaamiyey qorigeenna inaan qaadanno maanta gaalo iyo macnaa carab iyo cajam waxa weeyaan waxaa la leeyahay halkaa rag baa jooga jihaadka ilaahan ka qayb qaadano dacwada aan u istaagno mar labaad iyo mar saddexaad wilaayada ilaahay ha barakeeyo maktabka dacwadana allah ha barakeeyo wajazaakum allahu khayran wasali allah wasalam calaa nabiyina muxamedin intaasi kadib waxaa makarafoonka lagu soo dhoweeyey mid ka mid ah ducaadda oo ka hadlayey howlaha dacwada ee gobolka jubbada hoose ay ka qabteen lixdii bilood ee lasoo dhaafay waxaana xigi doona daaci kale oo ka warbixinaya duruustii ay soo qaateen muddadii shanta maalmood ahayd ee dowladda sharciga ah ay u socotay waxaan rabaa waxqabadkii maktab dacwa inaan insha allahu tacaala aan la wadaag marti sharafka kala duwan ee waxaa weye hor fadhiya guud ahaan inta ilaahay subxaana wa tacaala u nawaafajiyey gobolkan jubbada hoose waxaan ka bilaabay marka masaajidda gobolka jubbada hoose cadadkooda waa saddex boqol konton iyo toddoba masjid inta ilaahay nawaafajiy subxaana wa tacaala ee aan dul istaagna haddaynu nahay ducaadda gobolka jubbada hoose cadadku waa saddex boqol konton iyo toddoba masjid weeyaan Een, cadadka maraakista ee gobolka jubbada hoose intaan kolley soo celcelinay waa sagaashan iyo lix markis weeyaan oo lagu baranayo kitaabka allah subxaana wa tacaala cadadka ka faa'iidaysanayana waa toddoba kun toddoba boqol konton iyo sagaal qof weeyaan waxay noo xiga xagga dowraadka wixii noo qabsoomay maadaama aan hadda sanadkii kun afar boqol afartan iyo lix aan dhexda kaga jirna bartamihiis aan ku dhowlay waxyaaba ilaahay subxana wa taala noo suurageliyey dowraadka allahna waafajiyey waa afartan iyo siddeed dowro weeyaan dadka ka faa'iidaysta cadadkooda waa kun siddeed boqol soddon iyo shan qof weeyaan xagga jawlaadka ay ducaadda qaadeen gobolka jubbada hoose waa lixdan iyo toddoba jawlo weeyaan dadku ka faa'iidaystay waa toban iyo afar kun iyo toddoba boqol Een, xagga nadawaadka wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala nawaafajiyey sagaal nadwo inaan qabanno dadka ka faa'iidaystayna waxaa weeyaan waa lix boqol iyo toddobaatan qof oo soo xaadira nadawaadkaas ka dhacay gobolka jubbada hoose muxaafaadka kala duwan muxaadaraadka ilaahay subxaana wa tacaala noo suurageliyey waxay ahaayeen tiradooda kun shan boqol soddon iyo afar muxaadara ka dhacday gobolka jubbada hoose degmooyinkiisa kala duwan dadku ka faa'iidaystayna waa shan kun siddeed boqol afartan iyo shan qof weeyaan Een, xagga multaqa ayaa jiray la qabtay multaqaadkaana waxay ahaayeen lix multaqa siddeed kun iyo waxay ahayn toddobaatan qof xagga xalaqaadka masaajidda ka socda cadadkooda waxaa weeyaan lixdan iyo shan xalaqaad weeyaan dadka ka faa'iidaysana waa kun laba boqol iyo afartan qof sidaas oo kale waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala inay waafajiyey ee inoo qabsoomay waxaa ka mid ah dacwatul aryaaf muxaafadaadka gobolka jubbada hoose wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala ina haleeshiyey in ay ka qabsoomaan sideed dacwata aryaaf ah sideed jeer bay noo suura gashay in dacwata aryaaf loo kala dira baadiyaha iyo meelaha tuulooyinka ah dadka ka faa'iidaysana waxaa weeyaan sagaal kun sagaal boqol iyo kow qof Een, sidaas oo kale waa akhiiran waxaan rabaa inay ku soo gebagabeeya guud ahaan rag iyo dumar dadka gacanta lagu hayo haddaynu nahay ducaadda maktabu dacwa gobolka jubbada hoose cadadka waxaa weeyaan markaan soo ururiya waa afartan iyo afar kun toddoba boqol labaatan iyo kow qof xaasilka ugu dambe insha allahu tacaala ilaah ayaan leeyahay wajazaakum allahu khayran waxaan mar kale u mahad celinayaa maktabu dacwa oo ku bilaabay hawshan dardargelinta ah gobolka jubbada hoose ducaadda boorka in laga jafo waxaan leeya ilaahay subxaana wa tacaala ragga hawshaa ka shaqeeyey ilaahay jalla wacala cimrigooda ha dheereeyo allah subxaana wa tacaala maashaan ku jirna ha inooga dhiga ikhlaas allah subxaanaه wa tacaala gaalada ha jebiyo muslimiintana ilahi subxanaه wa tacaala ha u gargaaro wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilah rabbi اlcaalamiin wassalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakaatuh anoo ka mid ah ducaadda maktabka dacwada wilaayada islaamiga jubbada hoose waxaan doonayaa inaan ka warbixiyo mu'tamarkii iyo kulankii iyo shirkii u dhexeeyey maktabka dacwada xarakatu shabaab almujaahidiin iyo ducaadda gobolka jubbada hoose iyo waxyaalihii isdultaagga lagu sameeyey boorka gadaasheeda ka muuqda sidaad ka dheehanaysaan mu'tamarka iyo kulanka magaciisa waad arkaysaan والمؤتمر التشاوري لتضوير الدعوة والدعاة إلى الله أهدافتي سنوات أركيسان يوما أركتان فعاليات كمؤتمرك إزدلتاق القسمي مؤتمركس يقولنكس وحابر برسعودي الدورة الشرعية dowladaas ay ku saabsanayd waxyaalaha la gorfeynayo qayb ka mid ayay ahayd waxyaalaha dowlada aanu ku qaadanay oo aan ku baranay waxaa ka mid ah masalo muhimun jiddan ah masaladaas waa masalada loo yaqaano al asmaa waalaxkaam duruusta kale dowlada lagu qaatay waxaa ka mid ah ilaahay subxaana wa tacaala inagu waafajiyey ahmiyatu dacwati alfardiya dacwada fardiga ah ahmiyadda ay leedahay mawaadicda iyo casharada duruusta ku baxday dowlada waxaa ka mid a sifaatu daaciya naajixa daaciga naajixiga ah dacwadiisa ilaahay subxaana wa tacaala guuleeyey sifaadka looga baahan yahay ee laga rabo innagoo ku dayaynayno salafkeenni saalixiga aha uga horreeya saxaabada iyo taabiciinta iyo atbaacdooda iyo culimmadii salafka kaleba waxyaalaha diiradda la saaray ee dowlada lagu soo cardayay waxaa ka mid a fannul ilqaa fana laydhaa fan in la ydhaahdo qaabka iyo habka waxjeedinta sababtoo innagu ducaadda haddaynu nahay muhiimadeen iyo ahmiyadeenni waa wax jeedin qofka daaciga ah shaqadiisa ugu weyn waxa weeye har iyo haween uu ku fikirayo uu ku seexanayo subaxdii aroortii ku soo toosayo waa wax jeedin iyo wax akhrin qodobka kale shanaad waa waxyaalaha dowlada aanu ka faa'idnay ka mid ah waxa weeye al-idaaratu walqiyaada wax la yidhaahdo al-idaaratu walqiyaada haddaba al-idaara walqiyaada mowduuc la yidhaahdo ayaanu aad uga faa'iidaysanay waxyaalaha dowlada aynu ka faa'idnay ayuu ka mid yahay qodobkaas qodobka kale waxaa ka mid a dowlada waxyaalaha aynu ka faa'idnay almnu amniga iyo ma aragtaan in laga shaqeeyo iyo amniga in la ilaashado guud ahaan waxa weeye wilaayaadka islaamiga iyo muslimiinta amnigooda in la ilaaliyo amniga duruus ku saabsan ayaa ka mid ahayd duruusta aynu ka faa'idnay dowladan qiimaha badan waxyaalaha oo laga faa'iiday dowlada waxaa ka mid ah istimaacu taqaariir mowduuc la yidhaahdo istimaacu taqaariir xisooyin dhan buu lahaa barnaamijka isagana taqaariirta iminka walaalkii iga horreeyay idinku dul akhrinayay horaan annagoo maaragtan u ilqaynay aan u gudbinay aan ku dul akhrinay qiyaadadeennii shaqada marka hore noo igmaday waxyaalaha oo dowlada lagu qaatay waxaa ka mid ah niqaashun wa mudaawalaatu alafkaar xawla tadwiiri dacwa mowduuc la yidhaahdo niqaash iyo doodo iyo wadahadal iyo ajandooyin la gorfaynayay qaabkii dacwada lagu hormarinayo guud ahaan gaar ahaan dacwada hee gobolka jubbada hoose qaabkii lagu hormarin lahaa ayaa ka mid ahaa waxyaalaha aynu ka faa'iidnay dowladan qiimaha iyo qaayaha badan insha allahu tabaaraka wa tacaala intaas waxay ahaayeen duruustii aanu ka qaadanay ama aanu ka faa'iidnay ama aanu ka faa'iidaysanay dowladii barbar socotay mu'tamarkii iyo kulankii soo qabanqaabiyey maktabka dacwada xarakatu shabaab almujaahidiin markan codka idinku soo maqan waa kelimaddii uu munaasabadda ka jeediyey suldaan macalin maxamed cabdi duuba afhayeenka odayaasha dhaqanka ee wilaayadda islaamiga ee jubbada hoose ducaaddii u dhabar adeegtay mu'tamarkan ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa ka shaawuraysay u tashanaysay sidee lagu horumarin lahaa sidee ummadda u gaarsiin lahaayeen ilahay baa mahadda iskale subxaana wa tacaala aan la koobi karin allah inaga dhigo kuwa ku shukriyey lain shakartum la asiidannakum haddaan ku shukrinana ilaahay waa noo siyaadinaya marka farxaddeenna iyo wanaagga iyo kheerka aan meeshaan ka arkayna mid hadda aan ka hadli karin hadalkata way naga dhumayaan waxaan aad ugu faraxnay jubba sufla masaajidada intay la egyihiin laga soo tiro koobay waxaan aad kale ugu faraxnay madaarista oo ka dhisan ama maraakiista waxaa lagu sheegay sagaashan iyo lix markas inay ka dhisan yihiin oo intaas ay dhigtaan macnaha ay dhigtaan dadka muslimiinta ah inay ka dhisan yihiin madaaris dhagaaraya laba boqol siddeetan iyo sagaal madarase ay ka dhisan yihiin waa fadli ilaahay subxaana wa tacaala wallaahi waa fadli ilaahay subxaana wa tacaala qof kasta ma fahmayaba waa arrinka macnaha aan la yaabay madaxa ay u weynaadayba laba boqol siddeetan iyo sagaal waxaa arday dhigataa la yidhi shan kun lix boqol soddon iyo kow arday falilaahi alxamdu walmanna ilaahu noo ziyaadi ayadoo maanta aan dareemayna haddana cadowga culayska uu nagu hayo oo meel walba uu naga macnaha uu naga soo ciriirinayo haddana waxaan aan helayno oo faa'iido ah haddii la fiiriyo wax la koobi kara maaha adducaatu ila allah waxaa weeye walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala u kaalmaysta diintan dhammaanteennana aan u kaalmaysanna allah subxaana wa tacaala sidii culummada ee ka hadashana arrinkaan ha inaga noqdo ikhlaas mid ilaahay dartii loo wado ilaahay wuu inoo barakaynayaa ilaahay wuu inoo barakaynayaa waayo waxaad dareemaysaa jihaadkii oo socdo cadowgii oo la qamcinayo haddana waxa socda oo faa'iido ah wax la koobi kara maaha macnaha qof kasta ma fahmi kara marka ilaa ciduu ilahay u naxariista maahane faa'iidadaas iyo nimcadaas iyo barwaaqadaas wallahi cid kasta ma fahmi karto waxaa ka sii dheer socodka walaalaha ay geliyeen ay macnaha u socdeen dacwatun ila allah in marka dacwadul aryaafka la bad- la badiyo ummaddan baadiyaha ku nool maanta cid kale uma maqno annagaasayna sugayaan kuwa magaalooyin jooga annagayna sugayaan kuwa cadowga haysta annagayna sugayaan marka a- aljihaadu fii sabiili illaah iyo addacwatu ila allah dacwada iyada way soconaysaa dacwo haddii la waayo jihaadka ma soconayo ummaddan dacwada marka haddii la gaarsiiyo oo qofka uu fahmo kitaabka iyo sunnada uu fahmo oo wax barto inuu jihaad adimaba kaa rababa ilaahay subxaana wa tacaala baa iskale hanuunka jihaad adimaba kaa rababa asaga jihaadkii ilaahay baa fahamsiinay subxaana wa tacaala waayo wuxuu fahmay xaqii buu fahmay baadilkan ugu fahmay juhdiga iyo dadaalka hadda la qabtayne aan labalaabno waayo maxaad dareemaysaan cadowga alla subxaana wa tacaala qaryooyin badan magaalooyin badan dhul badan baa alla subxaana wa tacaala maanta uu inaga haystaa si iskaga dafcin lehen iskaga qaadi lehen nafteenna ugu bixin lehen maalkeenna ugu bixin lehen xooggeenni caqligeenna ugu bixin lehen diinteenna ugu bixin lehen intaa culummada iyo annaga inoo taalla ikhwaana fillaah in marka jihaadka aan laba laabno ee gaaladaas maanta duulaanka ah ilaahay subxaana wa tacaala horta waa dulleeyey saad dareemaysaan maanta gaalo way dullowday wayna ihaanowday dalkiina alla subxaana wa tacaala ayagoo liita ayay ka bixi doonaan biidn illaahi tacaala marka waxaa la rabaa ikhwaana fillaah dacwada ummadda in la gaarsiiyo oon loo istaagin oon loo seexanin oon loo hurdin habeen iyo maalin aan u istaagno biidn illaahi tacaala annagoo allah subxaana wa tacaala kaalmaysanayno in sha allahu tacaala nafteyda iyo naftiina waxaan dardaarmayaa allah subxaana wa tacaala ayaan u dardaarmi lahaa cabsidiisa jazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ugu dambayn waxaa xafladda ka hadlay sheekh axmed abuyunis waaliga wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose isagoo ducaadda qaarna guddoonsiiyey abaalmarino uu ugu talagalay maktabka dhexe ee dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab بسم الله الحمد لله رب العالمين waxa war ah oo halkaa maanta nooga dhammaan ma jiro haddii culimmadii ay yihiin iyo nuqabadii iyo intii hadashay way ku hadleen khayr iyo wanaag bay ku hadleen waxaan leeyahay markaan hal xadiid baa rabaa inaan xasuusiyo ragga ducaadda ah oo halkan joogay maalmahan oo tashi tashaawuri ah oo lagu koryeelayay dacwada iyo diinta loogu tashanayay kaas oo u dhaxeeyey maktabu dacwa liharakati shabaab almujaahidiin iyo adducaad ila allahi fii walaayati juba sufla khayr iyo wanaag iyo wax la sheego oo dhamma ma jiraan waxaad dareemaysaan maanta waxaa ka hadlaayeen ragga oo halkan joogay in loogu daraaseeyey gaar ahaan masale muhiim ah oo qof kasta oo muslim ah oo u baahan aada moodaan masale qariib ah oo aad iyo aadna looga baahan yahay masaladaas oo ah masalatu alasmaa waalaxkaam waa masalada muhiimka ah culuum kala duwan oo halkan raggan loogu daraaseeyey oo halkan ay ka soo sheegeen iyo bandhiggii ay sameeyeen oo halkan ay ka tilmaamayeen aad dareemayseen oo guud ahaan ku saabsanayday dacwadii iyo koryeelkada waxaan leenahay jazaakum allahu khayran dee raggii culummada ahaa oo raggan maalmahan ay soofaynayeen oo ay buraarujinayeen iyo raggii ay ka faa'iidaysteen oo ay ku sabraayeen halkaanba gaar ahaan waxaan leenahay jazaakum allahu khayran walaalayaal xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam aad dareemaysaan qofkii qof hanuun ugu yeedho waxau halayaa ninkaas qofku u yeedhay ajarka halaayo ajar lamid ah isigoo laguna qusaaminin buu halayaa waxaad dareemaysaa markaan ducadda halkaan fadhiyo intii aad tirinayseen oo aad u yeedhayseen ajarka ay halayaan ku waran haddii lidiin labalaabo taas ku waran- ku waran intaas ajarkaas ay haleen haddii oo ee, mid lamid ah laidiin siiyo mahay ka dhigan tahay xadiida kale aad dareemaysaan walaalayaal laan yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumri nicam oo kama qaala calayhi salaatu wasalaam waa khayrkii iyo wanaagga oo aan ku jirno markaan waa mad ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ugu dhowaanayno oo ilaahayna aan ugu raadsinayno ajar iyo raalli ahaashaan ugu raadsinayno walaalayaal waxaa muhiim ah maanta dadka haddii dacwi iyo diiniyan aan ka dhisanaynin waxay noqonayaan dad xoolaha iyo xayawaanaha waxba aan dooranin waxaa markan loo baahan yahay in shareecada islaamka aan baranno aan dadkana barno guud ahaantaas baan leeyahay gaar ahaan maanta dadka halkan joogo een, dhaqanka salaadiinta waxaa u malaynayaa maalmo ka hor ayaa dowru soo xidhantay soo maahayn oo dhowr maalmood laga joogo ballan iyo hool baa la kala qaatay ballan iyo hool ayaa la kala qaatay waa ilaahay mahadiis ayadoo nuqabadii iyo dhaqankii ay u soo xirantay dowr mar dhow oo aan dheerayn oo haddana ducaadii malaayadii moogtahay halkaan dowr ugu soo xirantay waa ilaahay mahadiis maktabu dacwa liharakati shabaab almujaahidiin way ballanqaadayeen waa dareemayseen soomoo waxay noo ballanqaadeen cid kaste ciddii maanta ay dhahdo waxaan diyaar u ahay qabiilkii anagaan mas-uulka ka ahay guud ahaan ama qayb ka mid ah ayaa waxaan diyaar u nahay in dacwo iyo diin lanooga sheego maktabka maha noo ballanqaaday waxaa noo ballanqaaday in diyaar u yahay waxaa markan loo baahan yahay waa fursad qaali ah oo fursad maanta aan la haysanin in fursaddaas oo ballanqaadkaasi aan ka faa'iidaysano oo aan ku kala horumarno ayaa loo baahan yahay kan walaaye ahaan annagana ciddii maanta ballanqaadkaas oo maktabu dacwa liharakati shabaab almujaahidiin ballanqaadayo ciddii ku horumarto oo fuliiso abaalmarin oo gaara baa sii doona biidn illahi tabaaraka wa tacaala ciddii barnaamijkaas fuliiso oo ku horumarto abaalmarin aan halkaan aan ku sheegaynin ayaan sii doonaa subxaana wa tacala haddii ilahi noo ogolaado marka waxaa loo baahan yahay in lagu kala hormaro oo khayrka iyo dacwiga lagu kala kala hormaro waxaad dareemaysaan walaalayaal maanta dacwo iyo diintan haddii aan faafinin dacwada washington ma gaarayso halkaasna ma gaarayso jihaadkana halkaas kama soconayo waa markan loo baahan yahay halkaan aan ka sii wadno xafladan iyo tashaawur ka ah ee halkaan oo ka socotana halkaan ayaa kusoo gebagabaynaynaa haddii ilaahi subxana wa tacaala ogolaado waxaa noo xigi doona barnaamij kale ama ogtahay oo ragii ducaadii halkaan maalmahan joogay khayrka u socday dee maktabu dacwa liharakati shabaab mujaahidiin waxaa noo wakiisheen dee barnaamijkii ay soo diyaariyeen in halkan aan ka sheegno fajazaakum allahu khayran markan waxaan rabaa ragga muxaafadaadka walaayada jubbada hoose ka socday in muxaafadaadkii muxaafado ka mid ah si gaaraan u sheego afraad qaar ka mid ahna si gaaraan u sheego haddii ilahi subxana taala ogolaado intaasna markan waxaan leeyahay ragga kalena waxaa laydinka rabaa inaad ku dayitaan tanaafus oo diinan aad samaystaan jazakum allahu khayran walaal lagu magacaabo cuhmaan macow borow jazaahu allahu khayran walaalkan waxaa ku guulaystay fanna lagu magacaabo muhiim ah waa fannul ilqaa ayaa waxaa ku keenay boqolkiiba boqol fa jazaahu allahu khayran waxaan rabaa haddii aan u yeedho walaal lagu magacaabo cali xasan gaabow walaalkan isigana waxaa ku guulaystay oo abaalmarin ku hali doona haddii ilaahay ogolaado waa fannigii haddii aan sheegayay fannul ilqaa waa si wax loo jeediyo dadka loola hadlo ayaa ku guulaystay boqolkiiba isagana uu keenay boqol allah kuu barakeeya sidoo kale waxaan rabaa inaan sheego muxaafadaadka toddobada muxaafada oo walaayada jubbada hoose ku koobanayday toddobada muxaafadood waxaa ka shaqaynayay rag ducaad ilaallahi subxaana wa tacaala oo ahaa dacwada iyo diinta ay gudanaayeen barnaamij looga talagalay oo maogtahay kulankan kulan ku horeeyey iyo qaabkii maogtahay shaqada loo gudanayo iyo nooc kasta baa jaray oo liisku ogaayey markii qiimeen guud la sameeyey muxaafadaadkii waxaa muxaafadada ay kaalinta koowaad ka gashay halkaas muxaafadada joore waxaan leenahay mas-uulka muxaafadada inay soo istaago jazaahu llaahu khayran walaalkan limuxaafadatii joore isagana wuxuu ku guulaystay qaabkii shaqadii dacwiga ahay loo hilsaaray u edaaraystay ee u qabtay dadkiis u beeqaansaday ugu shaqeeyey iyo waxyaabo kale aan halkaan aan ka sheegaynin sidaas darteed isigana iyo muxaafadadii isiga ra-iiska u ahaay iyo raggii la shaqaynayay dhammaantooda markii laysku dardaro waxay ku guulaysteen gebi ahaantooda lacag gaarayso laba boqol iyo konton dolar allahu akbar allahu akbar jazaahu allahu khayran wabillahi towfiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu guud ahaan barnaamijkii raadraaca toddobaadka oo aad si toosa uga dhegaysanayseen xarumaheenna wilaayaadka islaamiga ah iyo aaladda internetkaba caawa waa naga intaas intii uu barnaamijka soo socday waxaad ku dhegaysateen qodobo muhiim ah allah subxaanahu wa tacaala ayaan uga mahadcelinaynaa suurtagelinta barnaamijkan quruxda badan intaaan barnaamij midkan la mid ah toddobaadka dambe dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh كان الحب في المولى من أثنى معانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا